بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتفسيرك قرآن كريم كسورة النحل وحن كجر بلنت أم إله الله قاضو أما دد بني آدم الله قاضي أهمية أيلادها كل هدي إلهي وقد جعلتم الله عليكم كفيلا هل كاس وإنين آد أفير سنه ilaahay baad wakiil ilaahay baa kafiil wax la yidhaahdaa jiro oo qofkan haddii loo baahda anaa keeni marka ilaahay markaad kafiil ka dhigtoo tidhaahda m ilaahay baa i keenaya haddaad goyso waxay foolxumada marka meesha ka iman waa la garanayaa walaa takuunuu ha ahaanina kallatii tii oo kale oo naqadad burrisay ghaslahaa waxay maleegtay ama ay soohday min bacdi quwatin markay xoogaysay ka bacdi ankaasan dib u furfurtay tattakhiduuna idinkoo ka yeelanaya aymaanakum dhaarihiinna dakhalan fasaad baynakum dhexdiinna an takuuna liajli an takuuna inay ahaatay ummatun ummadi koox hiya iyadaba arbaa tii ka xoog badan oo ka ziyaado badan min ummatin ummad kale innamaa yabluukum allaahu ilaahay wuu idinku wuu idinku imtixaanayaa inuu qof walba uu ka abaalmariyo inuu qof walba inuu abaalmariyo inamaa yabluukum allaahu ilaahay wuu idinku wuu idinku imtixaanayaa subxaanahu wa tacaala liyujaaziya kulla camalin bicamalihi inuu qof walba uu subxaanahu wa tacaala wixii uu camal falay hadduu khayr yahay iyo hadduu shar yahayba lagu camal siiyo iyo waliyubayina inuu idiin caddeeyo lakum idinka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo maa kuntum fiihi takhtalifuuna waxaad isku khilaafayseen marka aayaddan iyadana tusaale ama mathal bay keentay qofka oo ballantii ka baxayo waxaa weeye marka waxaa la yidhi haweeney qof haweeney ah oo ruuxa waxaa waa mathal ama maahmaah ama tusaale ilaahay wuu u qadaray dadka ballanta ka baxayo aayaddu waxay ku shabbahday qofka dhaaranayo oo ballan gelayo oo haddana adkaynayo kadibna furfurayo qof dumara oo wax maleegaysa ama soo hayso ama tidcayso oo markay tidco adkayso kadib haddana gadaal u furfurayso mufasiriinta waxay yidhaahdeen marka qof waxaa jira qof dumara oo maka joogtay oo imra'atun xamqaa'u tii doqonta ah la yidhaahdo oo maalintii oo dhan baxway soohi galabtii markay joogtana gadaal bay u furfuri waxay dhihi jireen yaquuluuna dadku waxay dhihi jireen maa axmaqa haadii wartan doqonsana qaar saasay leeyihin oo marka qof dumara yaa oo jiro ooba la og yahay yaa looga dhigay tusaale qaarna waxay leeyihin maya waa tusaale ilaahay uu qadaraye inay qof dumara meeshaa joogtayba shardi ma aha aayaddu marka waxay inoo sheegtay dadka waxyaabaha ku qasbo inay ballanta ka baxaan oo waxaa weeye qoom baa qoom ka maal badan qoom baa qoom ka ka fara badan markaasuu kuwii hore uu la galay yuu intuu ka baxo yuu kuwo kale oo haddana wuxuu xilfi iyo gaashaanbuur la gelayaa kuwo kale oo kuwii hore uu kula jiray ka xoog badan oo ka maal badan oo marka tiibuu ilaahay diidayaa war waxaa waa laydinku imtixaanayaa iska jira allah wuxuu yidhi walaa takuunuu ha noqonina kallatii tii oo kale naqadad ghaslahaa soohdideedii furfurtay min bacdi quwatin markay adkaysa kadib ankaasan furfurid tattakhiduuna idinkoo ka yeelanayo biaymaanakum dhaarihiinni dakhalan fasaad dakhalku waxaa weeye waa fasaad weeye dakhalan ka yeelanayo fasaad baynakum khadiica sir iyo waxaa weeye iyo fasaad idinka oo ka yeelanayo oo dadka ku sirayo dakhalan sir oo baynakum idinka dhexdiinna ah an takuuna inay ahaatay ummatun ummatun koox hiya kooxdaasi arbaatii ka badan min ummatin mid kale oo markii hore aada la gasheen ballanta yay ka xoog badan tahay ka maal badan tahay innamaa yabluukum allaahu bihi ilaahay in dadku ay kala xoolo badnaadaana waxaasoo dhan waa laydinku imtixaanayaa inuu idin abaal mariyo iyo waliyubayina lakum inuu idin caddeeyo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo maa shaygii kuntum aad ahaydeen fiihi isaga dhexdiisa takhtalifuuna inaad isku khilaaftaan walow shaaa allaahu ilaahay hadduu doonayo lajacalakum wuxuu idinka yeeli lahaa ummatan ummad waaxidatan oo keliya ah walaakiinse lagu noqoya yudilu ilaahay wuu baadiyaynayaa man yashaau qofkuu doono wayahdi wuu hanuuninayaa man yashaau qofkuu doonana wuu hanuuninayaa walatus'alunna waa la idin weydiinoo waa la idin weydiin camaa shaygii kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad camal fashaan ilaahay baa idin weydiin doona subxaanahu wa tacaalaa waa lagu soo celiye mar labaad walaa tattakhiduu ha yeelanina walaa tattakhiduu ha ka yeelanina aymaanakum dhaarihiinna dakhalan khayaano iyo sir baynakum idinka dhexdiinna oo fatazilla ay simbiriiraxato qadamun gomad lug bacda hubuutihaa markaad sugnaatay oy diinta ku sugnaatay haddaad khadeeco iyo khayaano iyo sir iyo dabamaryo una aad keento waxaay diintii waad ka sambirraxatay ogow fatazilla ay sambirraxato qadamun gomadi bacda hubuutihaa oo wa taduuquu aad dhadhamisaan assuu'a xumaanta aad dhadhamisaan bimaa bisababi maa sababta aad u dhamisaan sadadtum aad dadka ka jeediseen can sabiiliillaahi ilaahay jidkiisa aad dadka jeediseen walakum waxaa idiin sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyn walaa tashtaruu ha iibsanina biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa aayaadka waxaa loo jeedaa dhaartii aad martay iyo aayadihii ina farayey inaan ballanta laga bixin oo lagu sugnaado waxaa weeye walaa tashtaruu ha iibsanina oo ha ka bedel qaadanina bicahdillaahi ilaahay ballankiisii ha ka qaadanina hamanan lacag yacni haman wax alla wixii lagu intifaacan baa loo jeedaa qaliilan oo yar wuxuu dooni ha badnaade eh kol haddaad diintii ilaahay aad wax yaroo adduunyo a dhaafsato waxaa weeye waa sidaa hamanan qaliilan inamaa cinda allaahi ilaahay agtiisa wixii ah huwa kaasaa khayrun lakum idiin khayr badan adduunya aakharaba ajriga iyo thawaabka wuxuu idinka khayr badan yahay ballanta aad ka baxaysaan waxa aad ka helaysaan xaqiiqatan kaasaa idinka khayr badan huwa khayrun lakum in kuntum haddii aad tihiin taclamuuna kuwii og marka waaka weli waa la sii wadaa maa cindakum wixii idinka agtiinna ah yanfadu wuu dhammaan sida looga khayr badan yahay ayaa waxaa ahayaa loo sheegayaa maa cindakum yanfadu wuu dhammaanayaa wamaa cinda allaahi ilaahay agtiisa wixii ah oo aakhari iyo janno ana baaqin wuu baaqin ahaan lahayaa maxaa sidaa loo yeelayaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idiin farayaa inaad waxa ilaahay uu doonayo aad ku sugnaataan waxaa weeye linuthabbitakum linuthabbita inaan idin sugno oon sugno kuwa saabiriinta ah oo aan ku sugno abaalka fadliga badan iyo oo aan siino ajriga oo qiimaha badan sayi-aadkoodana aan u dhembi dhaafno iyo waxaa weeye alle wuxuu yidhi inaan intaasoo dhan u samayno iyo walanajziyanna waan abaal marinaynaa walanajziyanna waannu abaal marinaynaan abaal marinaynaa aladiina kuwii sabaruu dulqaatay ajrahum ajrigooda yaan ku abaalmarinaynaa biaxsani maa kaanuu yacmaluuna waxay camal falaan kan ugu wanaagsan man qofkii camila camal falo saalixan camal wanaagsan oo min dakarin mid lab ah oo unthaa mid dhadig wa huwa mu'minun shardigu waa kaas ee waxaa ma wiilbaa ma gabarbaa waxaasoo dhan shardi ma aha wa huwa mu'minun isagoo mu'mina falanuxyiyannahu waanu noolaynaynaa noolaynaynaa xayaata nolol tayibatan oo wanaagsan walanajziyannahum waanu ku waanu u abaalgudaynaa ajrahum ajrigoodana biaxsani maa kaanuu yacmaluuna waxay camal falayeen kan ugu wanaagsan ayaa loogu miisayaa oo loogu beegayaa yooma alqiyaamada abaalkooda intaa marka ilaahay wuxuu idhi faidaa qara'ta alqur'aana qur'aanka haddii aad aqrido nebi maxamedow macnaha haddaad doonto inaad qur'aanka aqrido faistacid billaahi ilaahay ka magan gal min ashaydaani shaydaankii alrajiimi ee la eriyey oo naxariista ilaahay laga eriyey ilaahay ka magan gal waxaa weeye inuu waswaaska shaydaanka iyo waxyaabaha qalbigaaga ku soo dhacayo markaad qur'aanka aqrinayso si aad qur'aanka macaanidiisa iyo inaad ku camalfasho wixii qur'aanka uu sheegayo si uuna kaaga jeedin shaydaanka waxaa weeye sidaa yeel fa idaa qara'ta alqur'aana faistacid billaahi ilaahay ka magan gal shaydaanka min ashaydaani alrajiim innahu laysa lahu innahu shaydaankii laysa lahu uma sugnaanin sultaanun awood qudro iyo inuu ku sallidmo oo ku dirmo uma sugnaanin cala aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wa calaa rabbihim rabbigooda korkiisana yatawakkaluuna tala saaranayo innamaa in kale maahe sultaanuhu isaga awooddiisa iyo xujadiisu waxay tahay cala aladiina kuwii yatawallawnahu isaga weli ka dhiganayo oo adeecayo oo raacayo isaga raacayo kuwaasuu ku saydaray oo uu gacanta ku dhigay oo iyo isaga weli ka dhiganayo yatawallownahu iyo waaladiina kuwii hum iyaga bihi bishaytaan bihi bisababihi mushrikuuna ilaahay u shariig yeelayo kuwaasuu baadiyaynayaa oo acmaasha u qurxinayaa sidaas oo kale waidaa beddelnaa aayatan makaana aaya wallaahu aclamu bimaa yunazilu qaaluu inamaa anta muftarin haddana qur'aankii ay ka hor jeedeen oo ay diidayeen ayuu ilaahay halka noo sheegayaa marka waxaa weeye kuwii ahlu kitaabka ha ahaadeen ama mushrikiinta ha ahaadeene qur'aanka waxyaabihii ku soo arooray oo nasakha haddii aayad la nasakho ilaan muxuu ahaayey oo ma aayad kale lagu bedelo ayay ku ceebeeyeen oo yidhaahdeen inuu isagu iska wad wato waxaad garani maanta waxbuu fari berina wuu ka reebi saasoo kale tiibuu marka qur'aanka ka hadlayaayo alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waidaa beddelnaa haddii aan beddelno aayatan aayad baan meesha ka qaadnay beddelnaa makaana aayatin aayad baa meesha laga bixiyay tukalaad la keenay markaasuu ilaahay jumladanuu soo dhexgeliyeyoo wallaahu alle aclamu wuu og yahay bimaa yunazilu ilaan iyagaa yidhi ilaahay muna waxaa weeye wuu og yahay ilaahay ma soo dejin lahayn intuu maanta wax faro berrinama kama celin lahayn markaasa waxaa lihi isagaa og danaha isagaa og waxa maanta loo soo dejiyey berrina haddana loo nasakhay waxaa weeye naxariis iyo fudayd uu dadka mu'miniinta uu ilaahay u samaynayo weeye wallaahu aclamu bimaa yunazilu qaaluu waxay yidhaahdeen waxay yidhaahdaan innamaa in kale maehe anta adigu muftarin waad been abuuranaysaa adigaa intaad iska samaysato ayaa waxaad odhanaysaa ilaahay baa soo waxyooday innamaa anta muftarin nabi maxamedow ilaahay baad ku been abuuran bay yidhah innamaa anta bal nabi maxamed ilaahay kuma been abuuranine qur'aankana ilaahay baa soo dejiyo waxyi weeye isagoo kale keenaa layidhi way keeni waayeen bal iskaba dhaafi akharuhum badigood laa yaclamuuna waxba ma ay oga qul waxaad tidhaahdaa nazalahu waxaa qur'aankan uu ilaahay u soo dhiiboo soo dejiyey ruuxulqudsi ruuxdii dahirnayd oo jibriila min rabbika rabbigaaga xaggiisu ka soo dejiyey bilxaqi xaqna wuu ku soo dejiyey muxuu u soo dejiyey liyuthabbita aladiina kuwii inay sugnaadaan aamanuu rumeeyey iyo wa hudan hanuun iyo wa bushraa bishaaro yuu lilmuslimiina u yahay waxaad ku tidhaha jibriilu alamiin baa ilaahay min cinda axkami alxaakimiin yaa ku soo dejiyey oo qur'aankan inuu sidqi iyo cadli uu yahay inuu ku sugo xujada mu'miniinta iyo burhaanka iyo iimaanka iyo yaqiinta wa hudan wa bushraa lilmuslimiina liahli lislaami baa u hoggaansamaya xukunkiisa idinkuse gaalaad tihiinoo uma hoggaansanaysaan walaqad naclamu annahum yaquuluuna aayaddanna waxay ku soo degtay sida ay leeyihiin muxuu ahay maka markii la joogay nin oo muxuu ahay addoona ama ghulaam ah oo nasaaro ah oo la yidhaahdo oo la yidhaahdo ghulaamun nasraaniy yuqaalu lahu jabr la yidhaahdo yaa wuxuu fadhiisan jiray maka meelahaas markaasuu kutubtii hore iyo waxaasuu aqrin jiray markaasay nebi maxamed waxay dhahan waxaan uu keenay wuxuu ka keenay jabri ruumi markaas jabri ruumi iyo nebi maxamed xaggee isku arkeen iyo qur'aanka mucjiska ee warkeena la yidhi isagoo kale ay keeni waayeen ee waa niman un kolba haadaan dhacayo kolba waxbay iska odhanayaan alle wuxuu yidhi walaqad xaqiiqeen naclamu waxaan ognahay annahum iyagu yaquuluuna inay odhan doonaan innamaa yucallimuhu moxamed waxaa qur'aankan bara basharun bini aadam qof bini aadam oo kaa addoon muxuu ahay ghulaamkaa jabri ah oo ruumka ah ayaa bara jabri ruumi baa bara saasay dhahayaan caqli iyo mantiq baa marka lagula hadloo ilaahay wuxuu yidhi lisaanu aladii kii carabkiisa yulxiduuna ay u leexinayaan ileehi isaga ay carabkooda u iilayaan kaasi carabkiisu acjamiyun waa mid cajam ah oo waa ruum oo carabiba ma yaqaano kaa ay u nisbaynayaan waa cajami oo waxba ma yaqaano wa haadaa qur'aankan lisaanun waa luqo carabiyun oo carab loo nisbeeyo oo mubiinun oo cad oo waxa uu sheegayo waa waadix iyo fasaaxo waxaana lagu yidhi isagoo kala keena oo way keeni waayeen xaggee buu mid cajami oo ghulaam oo la leeyahay qur-aanka balaaqada iyo fasaaxadaa leh xaggee buu ka keeni karaa waa niman iska hadlayo marka sidaasuu ilaahay lisaanu carabiyun mubiin ina aladiina kuwii laa yu'minuuna aan rumaynaynin biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa aan rumaynaynin laa yahdiihim illaahu ilaahay ma hanuuninayo ilaan uma socdaan inay qur'aanka ay rumeeyaan marka ay leeyihin jabri ruumi baa baray iyo qur'aankan iyagiiba ay kari waayeen carabta ahaa laa yahdiihim illaahu ilaahay ma hanuuninayo walahum iyaga waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabkaasoo aliimun oo xanuun badan innamaa in kale ma ahe yaftari waxaa abuurta alkadiba beenta aladiina kuwii unbaa been abuurta laa yu'minuuna aan rumaynaynin biaayaati illaahi ilaa aayaadkiisa wa ulaa'ika kuwa hum iyagaa alkaadibuuna kuwii been sheegaya ah marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa weeye beentu waa wax xun weeye beentu waxay aad bay xuntaa marka sidaa daraaddeed ilaahay wuxuu ku soo ku soo uruuriyey xasri baa la yidhaahdaaye innamaa in kale ma ahe yaftari waxaa un abuuranaya alkadiba been aladiina kuwii laa yu'minuuna biaayaati illaahi aan rumaysnayna nebi maxamed been ma abuuranayo wa ulaa'ika kuwaa hum keligoodba alkaadibuuna ayaa been sheegaya marka beentu waxaa weeye waa shirki yar maxaa yaele qofka markuu ilaahay u shariig yeeli ama uu qiyaamada been buu sheegayaa marka waxay tanna waxay la mid tahay beentiina waa un shirki yar sidaa daraaddeed markii nabiga la weydiiyo layidhi qofka xumaan ma ka dhici kartaa haa buu yidhi markii layidhi been ma sheegi karaana nabigu wuxuu yidhi maya been ma sheegi karo qof mu'mina man kafara qofkii ku gaalooba billaahi ilaahay min bacdi iimaanihi markii uu rumeeyey ka bacdi ilaa man ma ogi ukriha la dirqiyey wa qalbuhu qalbigiisana mudma'innun uu ku xasiloo yahay biliimaani iimaanka kaa ma ogiye walaakin lagu noqoye man sharaxa qofkii u waasiciyo bilkufri gaalnimo sadran xagga laabta u waasiciyo fa calayhim korkooda waxaa ahaaday ghadabun cadho oo min allaahi ilaahay agtiisa ka ahaatay walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun oo weyn maxaad u malayn ilaahay meeshuu cadaab weyn weeye uu ka yidhi maxaad u malaynaysaa marka aayaddan waxaa la yidhi waxay ku soo degtay camaar ibnu yaasir ninkii la odhan jiray allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala man kafara billaahi ilaahay qofkii ku kufriyo ilaahay buu ku gaaloobay min bacdi iimaanihi yuu wuxuu ku hadlay kelimo kufri ah diintii ayuu ka noqday waa laga soo istisnoodo waa laga soo reebo waxaa la yidhi ilaa man ukriha qofkii la qasbo wa qalbuhu qalbigiisa ilan qalbiga cid jeexi karta male oo oge mudma'inun biliimaani iimaanka uu ku xasiloon yahay oo kelimo oo lagu qasbay afka kaga dhawaaqo qalbigiisana uu iimaan iyo yaqiin uu ka buuxo kaasi isaga looma haysto waxaa la jariimada ama dembiga qofka ridoobayo markuu iimaankii u aqoonsaday oo dhadhamiyey isaga oo dooranaya noloshan oo dhow kana dooranaya aakhiro yaa muxuu ahaaye ayaa sidaa loo yaa muxuu ahaye lagu adadkeeyey waxaa layihi nazalad aayaddani way soo degtay fii camaar bni yaasir akhadahu lmushrikuuna mushrikiintiibaa qabtay facadabuuhu way cadaabeen xataa acطaahum intuu ka siiyey maa araaduu waxay ka dooneen mukrahan isaga oo la qasbay markaa faqaala annaasu dadkii waxay yidhaahdeen inna camaaran kafara wuu gaaloobay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabigii ilaahay wuxuu yidhi inna camaaran ninka camaar la yidhaahdo malii'un iimaanan iimaan buu ka buuxaa min faraqihi laga bilaabo madaxiisa meesha uu ku kala baxo ilaa qadamihi iyo gobadiisa waاkhtalata aliimaanu iimaankii wuxuu dheehay bilaxmihi wa damihi faataa camaar baa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay buu u yimid wahuwa yabkii isagoo ooynayo faqaala lahu rasuulu اllahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu ku yidhi keyfa tajidu qalbaka qalbigaaga maxaad ka helaysaa qaala wuxuu yidhi mutma'inan biliimaani qaala wuxuu yidhi in caaduu facud nabigeena wuxuu yidhi hadday ay kol kale ku cadaabaan oy gaalnimo kaa codsadaan adigana facud ku noqo marka diinta ilaahay waxaad arkaysaa fiiri sida nafta loo badbaadiyo maadaama iimaanka uu qalbiga ku jiro cid ayna soo bixin karin inuu afka xataa kelimatulkufri uu ku dhawaaqo daalika kaas oo qofkaas kufriyey isaga oon lagu muxuu ahay aan lagu qasbinoo iimaanaan caloosha uga buuxin laakiin walaakin man sharaxa bilkufri sadran fa calayhim korkooda waxaa ahaaday kadabun cadho oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadiim daalika kaas biannahum bisababi annahum iyagu istaxabbuu way doorteenoo way jeclaysteen alxayaata noloshii addunyaa ee dhoweyn yay cala alaakhirati aakhira ka doorteen wa anna allaha allana laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qoomkii alkaafiriina oo gaalada ahaa ulaa'ika kuwaas aladiina kuwii weeye tabaca allaahu ilaahay uu daboolay oo owday calaa quluubihim quluubtoodii buu ilaahay ooday wa samcihim maqalkoodiina wuu oogay wuu owday wa absaarihim araggoodiina wuu owday intii oo kale wa ulaa'ika kum kuwaas hum iyagu alghaafiluuna kuwa halmaansan oo ilaahay iyo diintiisa iyo xuskiisa iyo inay caaqibada dambe fiiriyaan way halmaansan yihiin laa jarama waxaa xaq ah oo sugan annahum kuwaa fi alaakhirati aakhiro hum iyagu alkhaasiruuna kuwii khasaaray inay yihiin humma markaa ka bacdi inna rabbaka rabbigaaga nebi maxamedow liladiina kuwii u sugnaaday kuwaasuu isagu garab joogaa oo wax siinayaa oo raalli ka yahay humma ina rabbaka liladiina kuwii u sugnaaday haajaruu hijrooday oo waddankii iyo walaalihii iyo dadka ay jeclaayeen iyo meeshay ku dharsheen min bacdi maa futinuu markii la dhibay ka bacdi waxaa weeyaan moxamed liladiina haajaruu fii sabiili illaahi kuwaasi waxay ilaahay buu u sugnaadeen tuma jaahaduu markay meel awood ay ku leeyihin tageenna jihaaday oo wa sabaruu dulqaatay inna rabbaka rabbigaa min bacdihaa intaa aanu soo sheegnay ka gadaal lagafuurun kii u dhaafaya weeye raxiimun oo u naxariista weeye marka tanna waxaa weeye yowma ta'tii yowma maalin buu ilaahay u dhaafi oo u naxariisan ama yowma maalin ka sheekee nebi maxamedow oo ku waani nimankan kula doodayo qiyaamaha yowma ta'tii yowma maalin ta'tii ay imaanayso kullu nafsin naf la arkaba tujaadilu iyadoo ka murmayso ka doodayso can nafsihaa nafteeda cid kale oo ay muraad ka leedahay ma jiro wa tuwafaa waa loo oofiyey kullu nafsin naf la arkaba maa camilad wixii ay shaqaysatay oo wahum dadkii laa yudlamuuna lama gardarraysanayo oo waxaa weeye ajri ay samaysteenna lagama nusqaaminayo dembi ayna samaynina dusha laga saari maayo wa daraba allaahu aayaddana waxaa weeye waxay ku soo degtay nimankii reemaka ahaa ee barwaaqaysnaa oo rixlata ashitaa'i waasayfi oo waxaa weye amniga iyo ammaanka iyo iyo barwaaqada haystay markii nabiga ay diideen calayhi asalaatu wassalaam oo uu habaaray oo yidhi allaahumma ajcal calayhim siniina ka siniini yuusuf yaa sida ay noqdeen baa ilaahay yaa nooga sheekaynayaa wadaraba allaahu ilaahay wuu qadaray mahalan waxay tusaale qaryatan magaalo madax kaanad ahaatay aaminatan tu'aamina mudma'innatan oo xasiloon oo ya'tiiha uu u imaanayo risquhaa cunnadeeda iyo quudkeedana rakadan raashinkeeda rakadan isagoo waasica min kulli makaan meel walbuu uga imaanayaa markaasay fakafarad way kufriday biancumi illaahi ilaahay nicmooyinkiisa bay ku kufriday fa adaaqaha allaahu ilaahay wuxuu dhadhansiiyey libaasa aljuuci baahida dharkeedii iyo waalkhawfi wa libaasa alkhawfi cabsi iyo yaa muxuu ahay ayaa ilaahay dhadhansiiyey libaasa aljuuci waalkhawfi bimaa kaanuu yasnacuuna waxay samaynayeen daraaddood marka haddii ay tuuladaa ku soo degtay ma ka ahayd haddee waad og tahay innagu dad muslimiinaan ahayn oo soomaali aho waxaa weye caasimadeenna ama qaryada waxaa meelaha ugu adduunka ugu qurux badan oo ugu nicmo badan oo ugu degan bay ahaan jirtay markii cisyaan iyo shuucinimo iyo gaalnimo iyo wax walba wixii ka dambeeyey halaagii dhacay waa la ogyahay waxaa weye bimaa kaanuu yasnacuun walaqad xaqiiqee jaa'ahum waxaa yimid rasuulun sida ay eedeen baa la sheegi nimankaa jaa'ahum waxaa yimid rasuulun rasuul oo minhum iyaga ka mida oo asalkiisii iyo farciisiba ay yaqaanaan oo muxamed alamiin ay asaadiqu alamiin ay u bixin jireen ayaa u yimid fakadabuuhu way beeniyeen fa akhadahum alcadaabu cadaabkiibaa qabtay oo wahum iyagu daalimuuna iyagoo daalimiina yuu cadaabkii qabtay oo gaalo oo cadaabkii ku negi fakuluu cuna buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala mimaa rasaqnaakum wixii aan idinku irsaaqnay xalaalan isagoo xalaala tayiban oo wanaagsan washkuruu shukriya nicmata allaahi ilaahay nicmadiisa uu idiin nicmeeyey in kuntum haddii aad tihiin iyaahu alle tacbuduuna kuwii caabudayo ilaahay nicmadiisaa cuna oo ku shukriya sidaasuu ilaahay yidhi haadaa wabillaahi towfiiq halkaa darsiga inoo joogo